dabcan barnaamijkan maanta xafladatan qiimaha leh maanta aynoo ay marti yihiin ama aynoo maaragtay soo gunaadani doonaan kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka waa shir muhiim ah oo muddo afar maalmooda ka socday halkan qiimo weyn u leh shacabka soomaaliyeed guud ahaan barnaamijkan wadajir dabcan waxa uu soo bilowday novembar waxa uuna ka bilowday magaalada muqdisho dhowr fadhi oo looga hadlayey barnaamijkan wadajir ayaa ka dhacay halkaas sidoo kale kulankii xigay wuxuu ka dhacay magaalada kismaayo oo natiijo wax kuwoola ka soo baxday kulankii saddexaadna wuxuu ka dhacay magaalada cadaado oo isagana isafgaradkii ugu muhiimsanaa oo halkaasi lagu soo gaaray iyo kulankan ugu dambeeya maanta ee lagu soo gunaanadayo oo afartii maalmood lasoo dhaafay ka socday magaalada baydhabo oo ah caasimadda kumeelgaarka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkan wadajir waa barnaamij qiimo u leh daadejinta hanaanka dowladnimo ee dowladda soomaaliyeed waxaana lagu unki doonaa ama lagu samayn doonaa dowladaha hoose maadaama soomaaliya ay qaadatay federalismka ama nooca federaalka waxaa lagu qasbanaaday in la dhiso dowlad goboleedyo dowlad goboleedyadaasoo ayagana sii dhisi doona ayagoo kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dowladda federaalka guud ahaan inay dhisaan dowlad goboleeddowladaha hoose oo ah kuwii loogu talagalay ama organadii loogu talagalay inay sii daadejiyaan adeega shacabka ay u baahan yihiin dabcan kulankan afarta maalmood socday waxaa laysku afgartay qodobo muhiim ah oo ah oo lagu soo qoray warmurtiyeedkan hadda aan idiin akrin doono oo laga soo saaray maaragtay shirkaasi warmurtiyeedkaasina waxaa ugu qornaa sida tan kulanka kulanka qorshe howleedka golaha wadatashiga hanaanka dowladaha hoose ee wadajir kulanka golaha wadatashiga ee hanaanka dowladaha hoose wadajir wuxuu si weyn ugu faraxsan yahay in si habboon oo u qabsoomay kulanka wadatashiga dejinta jadwalka geedi socodka dib u heshiisiinta iyo dhisidda golayaasha dowladaha hoose kulanka kulan howleedkan ayaa ahaa kii afraad ee noociisa ah ee lagu qabtay magaalada baydhabo intii u dhexaysay afartii bishan ilaa iyo toddobada bishan agost goluhu wuxuu si gaara ugu mahadcelinayaa guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose iyo maamulka degmada baydhabo oo martigeliyey qorshe howleedkan sidoo kale goluhu wuxuu bogaadinayaa kasoo qaybgalka dhammaan wufuudda kala duwan ee ka kala socotay qaybaha kala duwan dowlad goboleedyada iyo maamulada gobolka shabeellaha hoose ee shabeellaha dhexe hiiraan iyo gobolka banaadir ay ka qaateen kaalintooda iyo natiijada ka soo baxday kulan howleedkan hanaanka dowladaha hoose ee wadajir haddaba kulankan qiimaha leh waxaa loogu heshiiyey afarta maalmood socday qodobadan soo socda ee hoos ku qoran kow in la unko guddi farsamo guddi farsamo oo loogu talagalay samaynta golayaasha deegaanka ama golaha dowladaha hoose ee heer maamul goboleed iyo qorshe howleedkooda labo goluhu wuxuu dejiyey in islamarkaana ansixiyey jadwalka geedi socodka dib u heshiisiinta iyo dhisidda golayaasha dowladaha hoose qodobka saddexaad goluhu wuxuu ku heshiiyey abuuritaanka xarun lagu midaysan yahay oo qaabilsan kormeerka qiimaynta howlaha hanaanka wadajir oo fududeeya isla xisaabtanka howlahaasi afar goluhu wuxuu go'aan ka gaaray kala horaynta hanaanka loo marayo dhisidda golayaasha deegaanka iyo dib u heshiisiinta heer degmo shan goluhu wuxuu guddi farsamo oo ka kooban toddoba xubnood u saaray dib u eegista sharciga dowladaha hoose lagu dhisayo ee loo yaqaano si uu u waafaqo hanaanka federaalka muddo toban maalmood gudahooda haddaba anigoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan ku soo dhoweynayaa dhammaan wafuuddii kala timideed dowlad goboleedyada iyo maamulada gobolka shabeellaha dhexe hiiraan iyo banaadir oo ugu horeeya wasiirka arimaha gudaha iyo dowladaha wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka waxaan leenahay ku soo dhowaada magaalada baydhabo safar wanaagsan haddaad baxdaan iyo safar salaama halkii aad ka timaadeen aad ku laabataan iyo mar kaloo soo noqod fiican oo maaragtay halkaan aan isugu nimaadno kama daali doonno inaan idin soo dhowayno kama xiisi doonno inaan martigelinno
oo maalin dhoweed aad ka doodeen dooddiisii koowaad yeela doona doodo kale oo golaha wasiirrada la geyn doono golaha baarlamaanka la geyn doono saddex waa midkaan aad aadda ka shaqaynaysaan oo ah dib u heshiisiinta iyo dhisidda dowladaha hoose wasiirrada arrimaha gudaha waxaan ka kaabi doonnaa haddii ilaa yidhaahdo sidii heer federaal markii la dhisaayaba aan soo kaabnay heer dowladda hoose in degmada la dhiso sababtu waxay tahay hal qof iyo hal cod waxaa la rabaa inay ka dhacdo degmada waa in degmadii dhisan tahay waa inay konsalki leedahay waa inay dadka degmadaasina tirsan yihiin tirkooban yihiin la yaqaana shaqadaasi waa shaqada aad hadda haysaan u fadhisaan runtii muhiimadda ay leedahay marka shaqadaanu shaqo ku eg maahane waa shaqo loo qabanay dabcan intaas waa inta siyaasadda in badanoo kale oo ama humanitarianka ama stabilizationka ah yay wasaaradda arrimaha guduhu qabataa shaqooyin kale oo ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka iyo ka warhaynta maamulada inahaasoo kale waa shaqooyin kale oo wakhtigeeda iyo goobteeda iska leh laakiin maanta waxaan u nimid arrintan aad arkaysaan ee ah dib u heshiisiinta iyo samaynta dowladaha hoose in ay tahay waajihadda cusube loo socdo saan idiin sheega ilaa ay qaadatay in federaalka hoos loo daadejiyey waa inaysan wakhtigoo kale nagu qaadanin in shaqada xamar laga soo qaadae kismaayo la keenay inay kismaayo ka tagtoy badhaadha tagto inay kismaayo ka tagtoy mareerey tagto inay baydhabo ka tagtoy tagto meesha la yidhaahdo rabdhuure inay baydhabo ka tagtoy buuraha kaba tagto inaysan nagu qaadan sanadahaas tirada badan leh waa in si dhaqsiya aan u muufgaraynaa dabcan oo aan ka shaqaynaa in shaqadaas annaga hadda aan haynaa ay gaarto muwaadinkii si berri annagoo diyaarsan oo goboleedkeennii degmadeennii dowladdeennii federaalka ahay muwaadinkeennii oo u diyaarsan yahay hal qof iyo hal cod laakiin haddii aan iska riyoonoon idhaahdo hal qof iyo hal cod ee sidai hadda berigi dhoweed aan ku nimid aan ku nimaadno aan ku soo gaarno runtii culayskeeday leedahay aad iyo aad baan ugu hambalyanayaa wasiirradii ka shaqeeyey shaqadaanu inay soo bislaato shaqo aan loo dhabar adeygin oon laysku dagaalin oon laysku khilaafin oon shirarka laysaga bixinna shaqa ma noqota lakin waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo warkayga mudane madaxweyne ku sime adoo shirka noo soo gebagabayn doona waxaan rabaa inaan ku simo oo aan aad u haylayt gareeyo intaan aad arkaysaan yaan waxaan ku qaban jirnay dalka dibaddiisa waa nala wici jira ayaan kadibba nairobi waa nala wici jira ayaan kadibba addis ababa waa nala wici jira ayaan kadibba jabuuti ama meelaba ka sii shisheey inuu xusuusto waa u malaynayaa sate iyo darwiish aad baan waxaan uga mahad celinaya wasiir darwiish runtii markii koowaadee shirkan la qabanayay qolaad naga taageeraysa waxay yidhaahdeen nairobi imaada nairobi aan idinkuu qabanaynaa ma tegaynaa nidhi hal cod aan ku dhahnay dad noo qabanaysaan noogu qabta waddanka meeshaa ka jeceshiin meelay idin dhibaysa hadday jirto waa laydinka dhaafaa laakiin meeshaa ka jeceshiin ku qabta hadda maanta qof nala soo hawaysanaysa miyaa jirta inaan dibadda aadno xoogaa yaroo adkaysiya u baahanta waxaa ka warhaysaan madasha hogaamiyaasha qaranka sanadkii la soo dhaafay baydhabo garoowe kismaayo xamaray ku shirayeen intaas waxaa lagu qaban jiray dibadda aad iyo aad baan waxaan u aaminsanahay in kalsoonida qayb muhima ay soo laabatay arrin soomaaliya ay leedahay hadda oo dibadda loo aadaya ma jirto arrimeheenna halkaanaan uga wada jashannaa waan iska arrinsanaa yacni anigu sanad iyo bar ka badanaan hadda wasiiraha nairobi laba maraan shir u tegey mar waxay ahayd qaxootiga maraan oo ra-isul wasaaraha u raacay oon qaxootiga soo fiirinay mar kalena waxay ahayd mar ra-isul wasaare maanta waxaa sharaf noo ah kulan looga hadlayay qorshe howleedkii ay lahaayeen wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo dhowr maalmood ka socday magaalada baydhabo in uu maantana uu si nabad lah uu noogu soo gabagaboobay iyadoo natiijadii la rabay laga gaaray insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in kulamadu iyo wadatashigu intaa uu ka sii bato gaar ahaan oo keliya ma ahan waxa wada tashanaya ama waxa qorshe wada degsanaya inay noqoto oo keliya mar walba wasaaradda arrimaha gudaha xitaa wasaaradaha kale sababta wasaarad walba oo ka jirta dowladda federaalka mid la mid ah oo ayada matelaysa waxay ka jirtaa ee dowlad goboleedyadu marka ayaguna inay ku daydaan wasaaradda arrimaha gudaha saasoo kale wasaaradaha kale ayaguna wada shaqayntaas inay dhex marto ayaan aan rajaynaynaa runtii waxa weeye waa siduu jenaraal darwiish iyo wasiirka arrimaha gudahaba ay sheegeen macnaha waxay ka hadleen arrinta federaalaynta waddanka marxaladihii ay soo martay iyo iyo heerka maanta ay marayso federaalayntaas oo ah in oo keliya wax kale macno kale ma ahane waxaa waye in awooddii markii hore hal meel ku urursanayd in la soo daadajiyo la soo baahiyo min gobol degmo ilaa heer tuulo ilaa iyo iyo meel kasii hooseysaba lasii gaarsiiyo hawshii iyo macnaha fulinteedii waajibaadkeed in la kala qaybsado runtii annagu haddaanu nahay dadka reer koonfur galbeed mararka qaar dadka soomaalidu waxay yidhaahdaan balaayadan waddanka federaaleyntan iyo federaalkan waxaana laga hadlaya ibtiladan waxaa waye dadkii horseeda baa tihiin konton iyo sagaal sano ka hor waxay soomaali diidday idinkaa markaa ku haminayay runtii waxa weeye waa laakiin markii hadeertaana soomaali ay wada garatay in macnaha waaye sida keliya macnaha awoodda loo qaybsan karaayo ilaa hoos loo gaarsiin kara inay tahay marka nidaamkaas federaalka oo dadka reer koonfur galbeed ay konton iyo sagaal sano ka hor ay raadinayn waxaan rabaa oo keliya marka inaan idin xusu xusuusiyo annaga federaaleynta markaas dadka goboladan ka soo jeeda ay raadinayaan haddana soomaali macnaha ay qaadatay macnaheedu ma ahan in macnaha weye mid wiiqaysa awooddii wadajirkii iyo midnimadii shacabka soomaaliyeed shalay haddaanu iri federaal baan u baahanna macnaheedu ma aha lagu macnaha mid lagu kala tagayo waddanka macnaha lagu kala googoynayo waxeedoo keliya un awooddun ha la soo daadajiyo hoos ha la keeno degmooyinkii qof walba waxa weeye waa wixii uu awood ku leeyahay ha qaato laakiin bishard macnaha inaanay taasi noqon mid looga gorgortamaya midnimada ee shacabka soomaaliya maanta reer koonfur galbeed federaal ayagoo ah ayaa haddana haddaad fiirisaa xitaa madashan maanta aad meeshan goobtan aan dhex fadhino oo ah xaruntii ee baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed dhammaan astaamaha ku xidhan markaad fiirisaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa astaamo ka turjumaya macnaha waaye sida ay noogu weyn tahay sida ay noogu weyn tahay midnimada oo ummadda soomaaliyeed calamo calanka ka daaya iyo iska daaya astaanta xitaa daahan yara loogu talagalay qoraxda in laisaga celiyo markii midabadiisa la samaynaya waxaan raadinay maxay soomaali ku midaysan tahay maxaa astaan u ah midnimada soomaaliyeed astaan waxaa waa calanka buluuga ee xidigta cadi ay ku taallo marka xitaa daahay qoraxdan isaga celinaynin haddaad fiirisaan macnaha daahidan sharaxaad oo kale laisagama xirin ujeeddo iyo macno weynay xambaarsan yihiin waxay muujinaysaa midnimada soomaaliyeed siday muqadas u tahay had iyo jeer ayadoo marka la wada shaqaynayo awooddii la kala qaybsanayo haddana mar walba inaanay gorgortan iyo wax walbo macnaha wiiqa ay macnaha ka hor imaanaya ee midnimada soomaaliyeed haddiiba ay tahay waxa aan ku shaqaynaya mabda'a iyo hadafka aan ku shaqaynaya ay tahay mid wax u dhimaysa macnaha waxa weeye waa midnimada soomaaliyeed mar walba waxa waa inaan miisaankii culayska aan saaraa waxa waa aan ka dabaqaa waxa waa midnimada tan tan xoojinaysa biidni illahi alkariim waxaan idin leeyahay marka mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhowaada magaalada baydhabo iska jeclaan lahayn inaad sii joogtaan in runtii waxaan ogahay inaad shaqooyin waxyaabo kale aad ka soo tagteen marka wasiir waxaan idin leenahay wasaaradda arrimaha gudaha ammaan iyo iyo hambalyaan u soo jeeda